جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim waa subax isniina sideedda jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo weeraro kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose damaashaad iyo fantasiya ayaa ka soconaya magaalada dimashik kadib markii kooxaha kacdoonka suuriya ay furteen magaalada dimashik ganacsade soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka loo geysanaya soomaalida ku dhaqan dalkaas taliyaha maleeshiyaadka ridada bangarafta ay tababartay dowladda saliibiyadda ee maraykanka ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa eedeen kulul u jeediyey murtad gurguurte xilli ay ka sii dareysay xiisadda ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamulka riddada jubbaland maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiin ee u soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabad lagu sagoontinayo dufcad cusub oo ka qalinjibisay markaska daaru sacaada ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran weeraro kala duwan oo loogu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid a wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya howlgalladani oo isugu jira dagaallo toos ah iyo duqeyn waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen deegaano ka kala tirsan wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada bakool waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool sidoo kale geesiyada towxiidka ee ka jihada wilaayada bakool waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee degmada ceelbarde waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buulxaaji waxayna madaafiicda ku dhaceen xerada waxaana jira khasaare kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey duqayntaasi waxaana jugta madaafiicda si aad ah looga maqlayay deegaano hoostaga magaalada kismaayo wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose waxa ay ka mid yihiin wilaayaadka ay ka dhacaan weerarada joogtada ah ee lagu beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay duulaanka shareeca la diriirka ah waad mahadsan tahay walaalka damaashaad iyo fantasiya ayaa ka soconaya magaalada dimashik kadib markii kooxaha kacdoonka suuriya ay furteen magaalada dimashik suheyb cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya
لبيك لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك لبيك يا الله dimashik caasimaddii thaqaafada iyo xadaaradda waxay dib u hanatay xurriyaddii iyo karaamadii ay ku suntanayd kadib markii laga xayuubiyey wakhti laga joogo in ka badan konton sanno ehelkeedana laga dhigay addoommo waxa ay guranaysaa midho ka soo raagay muddo ka badan saddex iyo toban sanno oo dadka reer suuriya ay u bixiyeen wax weliba oo ay awoodeen si ay u soo ceshtaan karaamadii iyo makaanadii ay kaga jireen shucubta ku nool dhulka barakaysan ee shaam halgan dheer iyo tadxiyo badan kadib waa kuwan iyaga oo ku indhaqabowsanaya quruxda magaalooyinkooda oo ay ka muuqato raadadka dib ku xasuusinaya mejdiga iyo sharaftii ay awoowayaashood kaga tageen wakhti dimishiq ay ahayd caasimad looga taliyo bariga iyo galbeedka dunida kuwan waa reer suuriya oo buuxdhaafiyey magaalooyinka iyo waddooyinka taariikhiga ah ee shaam kadib markii ay iska dulqaadeen keligii talisnimada qoyska al asad islamarkaana filaya mustaqbal wanaagsan oo ifaya qof kasta oo ka mid ah reer suuriya ayaa maanta halkudhig ka dhigtay dib ayaan u dhashay oo waxaa furmay safxad cusub maadaama guri magaalo ilaa gobol ay camimeen dulmiga iyo xadgudubka qoyska calowiga ah ee talada waddanka xoogga ku haystay muddada nusqarniga ah
الله هذا النصر العظيم allah ayaa ku mahadsan nasrigan weyn konton iyo afar sanno ayuu madaxa nooga taagnaa nidaamka allah ayaa ku mahadsan oo nooga gargaaray daaqiga
xilli ay boqolaal kun oo ka mid ah shacabka reer suuriya ay taagnaayeen waddooyinka islamarkaana ay dabaaldegayeen dhanka kale waxaa jiray kumanaan kale oo ku jiray xabsiyada mugdiga iyo fadeexadda ku caanbaxay kuwaas oo aan war iyo wacaal u haynin waxa hareerahooda ka dhacaya maadaama ay ka quusteen nolosha silsiladana ay ku sugayeen maalinkii ay ajashoodu dhammaato sida shakhsigan oo saaka ku xukunnaa tiirka daldalaadda balse ka mid noqday shakhsiyaadkii ugu horreeyey ee gurtay midhaha kacdoonkooda isaga iyo afartan iyo shan kale الآن نحن في وسط دمشق أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إعدامنا كان اليوم قبل نص ساعة أنا وهالزلمة أقسم بالله
markii aad indhaha la raacraacdo muuqaalada ka imaanaya xabsiga siidnaaya ee magaalada dimashik waxay indhahaadu qabanayaan tobannaan cafiifaad ah oo laga xayuubiyey xijaabka kadibna la isugu geeyey qol yar sida xayawaanka oo kale taas ayaana keentay inay rumaysan waayaan laxdadii ugu farxadda badneed noloshooda waana kuwan wiilashooda oo ku odhanaya waxaan nahay kacdoon wadayaasha ee xabsiga ka soo baxa خافوا يلا راح افتح لك بس لك سنة طلعوا يلا النسوان طلعوا لا تخافوا عمي لا تخافوا لا تخافوا سوار انتوا بوان طلعوا سوار سوار يا اخي سوار طلعوا هدوا شوي انتوا من وين انتوا من وين طلعوا طلعوا طلعوا يلا سنة بعد شوي يلا دقيقة دقيقة لا تخافوا عمي لا تخافوا لا تخافوا يا اختي لا تخافي بعد بعد كبروا كبروا كبروا
malaayiin kale oo u firxaday dalalka dariska la ah suuriya ayaa iyagana isla maanta bilaabay inay mar kale dib ugu soo noqdaan dhulkooda waxayna soo buuxdhaafiyeen saaxaadka umowiyiinta iyo cabbaasiyiinta iyo barxadaha masjidka umowiyiinta ee qarniyo jirsaday suuriyadii shalay sidaa ahayd waxa ay maanta soo laabtay boggaasi oo waa kuwan shacabkeeda karaamada iyo gobonnimada u saaxiibka ah oo ummadihii shalay soo dhoweeyey balse maanta doorkoodu yimid ugu baaqaya inay la qaybsadaan dhibaatada kuna soo dhoweynaya dhulka daahirka ah ee shaam
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت الآن سوريا بأكملها تتحرر من رجس النظام suuriya dhammaanteed hadda waxay ka xorowday qurunka nidaamka mujrimka ah ee barakiciyey dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay shacabka reer suuriya shacabka reer suudaan waxaan ugu baaqayaa inay diyaargaroobaan si ay u yimaadaan suuriya waxaan idinla nooleen sannado badan mana idinka arkin wax aan khayr ahayn marka diyaargarooba si aad u timaadaan ximis xalab iyo xamaa
isbeddelka maanta ka dhacay suuriya ayaa ah mid cibro iyo waana ugu filan dhammaan shucubta muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka iyo maamulada dawaaqiidda keligotaliska ah ee xoogga ku muquuninaya reer aala asad ayaana allaah waxa uu qadaray in maanta ay indhahooda ku daawadaan dhammaadka afcaashooda guracan waxa ay ayaamuhu isguraan cajaladda taariikhduna dib isku celiso waa shalay oo maanta u eg markii hiraqla uu lahaa isaga oo ka sii cararaya suuriya salaamun calayka yaa suuriyah salaamun laa liqaa'a bacdah waad mahadsantahay suhayb ganacsade soomaaliya ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka loo geysanaya soomaalida ku dhaqan dalkaas nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay gudaha dalkaasi lagu dilay ganacsade soomaali ah oo qayb ka ahaa dadka ku dhaqan waddankaasi burcad koonfur afrikaan ah ayaa magaalada cape town ee waddankaasi ku dilay ninka ganacsada ahaa oo lagu magacaabi jiray maxamed cali culisow xilli uu ganacsadahaasi ku sugnaa albaabka hore ee goob ganacsi oo uu ka shaqaynayey ganacsadahan soomaaliga ah ayaa la dilay xilli uu ka soo degay gaari uu adeeg ganacsi uga keensaday dukaanka soomaalida ku dhaqanaa dalka koonfur afrika ayaa si joogtaha ula kulmaa dhibaatooyin isugu jira dilal iyo hantiboob kaga imaanaya dhanka kooxaha burcadaha koonfur afrikaanka waxaana sidoo kale xusid mudan in booliiska dowladda dalka koonfur afrika ay qayb ka yihiin dhibaatada lagu hayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi waad mahadsan tahay walaalka taliyaha maleeshiyaadka ridada bangarafta ay tababartay dowladda saliibiyadda ee maraykanka ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa ideen kulul u jeediyey murtad gurguurta xilli ay ka sii daraysa xiisadda ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamulka riddada jubbaland faahfaahinta warbixintan waa kan marwaan maxamed
shir jaraa'id oo uu qabtay murtad carabdheeg oo ah taliyaha maleeshiyaadka riddada ee danaba ee magaalada kismaayo kuwaasi oo toos u hoostaga maraykanka ayaa weerar afkaa ku qaaday kooxda liidada ee xasan gurguurte wuxuu ku eedeeyey in maleeshiyaadka oo maamulo aysan kooxda liidada ka helin wax dalacsiin ah halka kooxda liidada ee dhowaan dalacsiin siyaasadeysan u samaysay maleeshiyaadkii ka goostay axmed madoobe ee ku biiray kooxda xasan gurguurte nin labaatan kuriya ka siifo waddan ka bilaamo oo dhaawacmay oo dhintay oo rafaaday oo muddo intaa le dowladdiisa ka baryaayay xidig inuu helo xidig welina aan xuquuqdiisa aan helin aas-aasiga ahayd mar kastoo aan soo gudbinnana waa loo soo keenayaa iyo waxyaabaha uun la leeyahay arrintaasi runtii arrin aad noo taabatay waayo cod dheerna ku codsan lahaa in raggaa la dilacsiiyo markaa sidaa leeyahay ciidan baan nahay ciidanku istarakjar buu leeyahay brosees la maruu leeyahay oo dallacaadda iyo wax kasta lagu codsado wixii oo dhan waan marnay muddadaa iyo ilaa hadda inta u taxaysana waa daba taagnay laakiin weli waxaan rabnay muusan hirgelin waxaana nagu dhaliyey waxaan shalay arkaynay rag dhallinyara oo markii hore ka tirsanaa dowlad goboleedka jubbaland oo maalin dhoweyd arrimaha siyaasadda dartood ee ciidanka dowladda ugu tegey oo shalatoole kabtanno iyo laba xidiglayaal iyo xidiglayaal la siinayay annagana dee waxaana lahaa kriteeriyadii ciidankaa loo baahan yahay oo kan baa loo baahan yahay marka waxaaban idhahday dowladdu sidaa baasha ay u bixin karto dee idinkuna maad raadsataan oo aad haysaan mise dowladdu ciidankeeda daacad u ee taagan daraajo siin mayse ciidamo kale ay darajada siinaysaa wuxuu kaloo sheegay inay nasiib darro tahay in maleeshiyaadka riddada uu saameeyey khilaafka ka dhex taagan maamulka riddada ah ee jubbaland iyo kooxda riddada soomaaliya arrintan siyaasadda qori laguma xallin karo sida aniga ii muuqata ama aan dareemayo lama sheegin wax qori lagu soo xalliyey argagixisadaasna qori ku xalliyo oo ilaa haddaan daba wareegaynaa marka qorigu waxunbuu sii fogayaa eedoon buu sii fogayaa dakanoon buu sii fogayaa waxay ku milmi doontaa meelo badan bay geli doontaa ciidamaday ku milmi doontaa wuxuu sidoo kale weerar afkaa ku qaaday sarkaalkan taliyaha hogaaminaya maleeshiyaadka xasan gurgurta dhowaan keenay magaalada raskambooni oo lagu magacaabo xasan ciraaqi kaasoo horey u soo noqday taliyihii hore ee maleeshiyaadka danab kismaayo isagoona ku eedeeyey inuu ku xadgudbay ciidankii uu horey madaxda uga ahaa
nin saaxiibkaya oo aan saaxiibkayla ah oo la yidhahda xasan ciraaqi yaa maalin dhoweed wuxuu ka hadlay kambooni hadallo badan buu dhahay lakiin waxba igama gelin intaas laakiin hal waxaa nooga quseeyo wuxuu yidhi ururka boqol iyo xildhibaad ee kismaayo jooga danab meelihii ay waagaan joogay joogi jireen ay ay aadi jireen ma joogaan mana gaaraan waxaan u sheegayaa saaxiibkaygi xasan danab horta iyadoo sidan unbaad u timid oo sidan u shaqaynaysa unbaad u timid markaad u imaanaysa raggii ku shaqaynayana annagoon baan ahayn aniga iyo intaa hareeraha annaga taagan un bay ahayd wax cilmi iyo caqli oo nagu soo kordhisayna maysan jirin shaqadana annaga un baa sii wadnay markii dambena markaad waajibaadkaaga gudan weysay kolley dowladdu iyadaa kaa qaaday hadday kaa qaadayna de cidda u garatay bay u dhiibtay oo aniga ah aniguna de intii aan awoodee karaankaygaan ku shaqeeyaa hadday dowladdu ii garato inaana shaqo fiican qabanina iyadaa iga qaadaysa oo odhanaysa shaqo fiican ma qabanaysidee ka wareeg nin kalaa loo dhiibayaa wakhtigeedaana sugayaa oo diyaar baanu ahay taas laakiin waxaan rabaa inaad ciidanka xagxagato waxaan rabaa inaan kuu sheego intaad ciidanka ka tagtay guulaha u gaadhay inay aad u badan yihiin lala soo koobi karin hadalka murtada carabdhiga ayaa imaanaya xilli khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka gaalaraaca ah ee jubbaland uu saameyn ku dhex yeeshay maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona maleeshiyaad fara badan ay isaga baxeen maamulka jubbaland kuwaasoo ku biiray askarta kooxda riddada ee ku sugan kambooni waxaana hadda sii xoogaystay khilaafka labada dhinaca waxaana xusad mudan in xabashada etoobiya ay qayb ka soo noqotay arrintaani iyadoo taageero militari u fidanaysa maamulka axmed madoobe taasoo ay ka carurtay kooxda xasan gurgurte mahadsanid marwan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiinaya u soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya dowladan diiniga ah oo socotay muddo saddex bilood ah ayaa waxa uu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool usoo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka ceel ansaar ee wilaayadaasi tirada ganacsatada oo gaaraysay boqol kow iyo labaatan xubnood ayaa intii ay socotay waxay ku qaateen saddex kitaab oo kale ah alwalaa walbaraa kitaabuljihaad iyo kitaabulbeec ganacsatadaha ayaana si weyn uga faa'iidaystay ugu horeyn sheekh isxaaq bakool ayaa kelimad tawciye ah madasha ka jeediyey runtii gegame argahaynaha lambadan u ganacsadahayo juhud badan biyahayo hamiinka rorahayo ganacsigeyna may badhinka faa'iidahayna argahayna barka baglahayna may waali ganacsigee ganacsa oo sharag islaamku waafsan ahayn marka way nabag ilaahay madil su'aali may balaray nabag ilaahay kasab oo la kasbada banka khayr badan la nabaga may ray nabaga baa um mabrurun baa oo la kabar falon oo ribahan dhaha galana khiyaanahan dhaha galaana xumaahan dhaha galaanaha bee oo xumaantuna ku dhoorsaan nadiife ayaan ka khayr badan arya nabiga ilaahay kasab inta la arag laakiin kasabka hoo barda lanka baar falna may ba khayr ma la akhyaaray hunyi marka may leen baahan yahay walaalayaal baa agoon arday ganacsatada inay noqotay maarag amal falaano ka baar falaan leen baahan yihiin intaasi kadib qaar ka mid ah ganacsatada ayaa ka warramay dowladda iyo waxyaabaha ay ku qaateen iyagoona soo bandhigay qayb ka mid ah cilmiga ay barteen dowladda casharada una ka qaadadaanay muddada saddexda bilood ee saddex kutub ya qaadani sadiidaas oo kale ah alwalaa'u walbaraa aljihaadu fii sabiili illaah kan saddaaduna qaadani kutubu baaci ahaay kaas oo ah arriba ilaahaya ka mahadsan umma wayba ka mahadsana culummadii juhdiga dheer niibiidii si cuna cilmigan sharciga unan qaadan unuuna ilaahay inanii weela haani cilmigii li baray ka camal fali waana ka dhaqami وللولاء والبراء ينصغنات مظاهر موغل تدل تسياس وي عليهما على الولاء والبراء وي أولا كنكري ولبوا من مظاهر موالاة الكفار وي قالت هريديوش موغلش والقمدة وي كنكو ضلبوها التشبه أن لسك شبه هو بهم بالكفار وي قالت أنت لسك شبه فيلم البص لارك لسك شبه إي والكلام هذا قالت لسك شبه وي إي وغيرهما غير الملبس والكلام لك شبه يلنكو هذا لوي الباب الثاني باب كلمات موقف الإسلام إسلام كم يلوس كسرني من الربا ربضة الفصل الأول فصل ككواد التحذير إن اللي نسكدقه من الربا ربض إن اللي نسكدقه لقد ورد ولبا كاروري في التحذير إن نسكدقه من الربا ربض نصوص كثيرة نصوص بدنها كارورتي من نصوص الكتاب والسنة كتاب السنة أديميال شنكم مده وبما أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يو كتابك إلهي السنة رسولك هما لما يؤين المستران لما ميلو قاضوا السافيان سافيان كه فمن أحد أخذ قاذ بهما كتاب كي سنة واتبع رها ما جاء ولايك كوي فيهما لما دسرتيو فقد فاز قولي سدي وأفلح وان ليبني ugu dambeyn ugaas muxuudiin ayaa goobta ka hadlay isagoona bacdallaahi u mahad celiyey maktabka dacwada ilaahay mahadnage allah soo niin suurogeli ikhtitaamkan dowladan oo ganacsatada magaalada ceel ansaar muddo saddex bilood dareerasi geeka ikhhtitaamsha eeyin iyo oha ka toosti dowladan barwaaqa nicma amni ziyaadeena horwayba ilaahay insii ma haddii ilaahay ku bacda ma in mahadnagey dadkii asbaablahaayay howlantange sababan haay may kale laha ganacsatadii andhabar adeegday waqti iyo waqti ku mid geliyaayeen muraajacada suubiyaayeen ilaa inta heerna ku deelo waxa ka dhajareen isin may ballanaa cilmiga isin barateen ilaahay isin ka anfaha maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa dhowr jeer dowrad ceenkan ah u qabtay ganacsatada magaalooyinka wilaayada iyo sidoo kale qeybaha kale ee bulshada kuwaas oo sare loogu qaadayey aqoonta diineed ee bulshada ku dhaqan wilaayada waad mahadsan tahay cabdiqani ugu dambayntiina munaasabad lagu sagoontinayay dufcad cusub oo ka qalinjibisay markaska daaru sacaada ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan faahfaahinta warbixintan waa kan cazaam carafaat munaasabadan oo lagu sagootinayay dafca cusub oo ka qalanjabisay markaska daaru sacaada oo ah markas u gaar ah haweenka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horeyn dafcada cusub ee ka qalinjabisay markaska ayaa goobta ku soo bandhigay bandhiga cilmiyeed heer sare ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم علمت العلوم لوجه الإله عزمت المسير لنيل المرام فأهلي وقومي أيا عزتي فهبوا لنيل العلا والعظيم سهرت الليالي لأجل الإله فشكرا عزيزي يا مولى الأنام alam tara soo ma aragta nabi maxamed oo ana allaha alla yaclamu inuu ogyahay maa fi samaawaati samaawaadka dhexdiisa wixii ahaaday waa maa wixii fi lardi arada dhexdeeda ahaaday maa yakuunu ma ahaada min najwa kuwo gooni noqda alaaatan oo saddex ilaa haddayba ahaadaan huwa alla ayaa raabicahum afar ku ah walaa khamsatin shanna ma kooda ilaa haddayba koodaan huwa alla ayaa saadisahum lixeeya walaa adnaa wax ka hooseeya min daalika arrinkaasi walaa aksar wax ka badan ilaa hadday ahaadaan huwa alla ayaa macahum la jirkooda aynamaa meel kastoo kaanuu ay ahaadaan suma intaas kadib yunabbicahum alla oo waramaya bimaa camiluu waxay camal faleen yowma alqiyaamati maalinta dambe ina allaha alle bikulli shayin shay dhammaantiis caliiman waa allihii ku cilmi badan qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka wilaayadda hiiraan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa boogaadiyey heerka waxbarashada markaska daaru sacaada ee degmada buuqa qable waxaa wax yaroo dardaaran aan ugu darsanaya gabdhaha muslimaadka oo halkan joogo oo maaragta madaarista ka qalanjibi alxamdulilah ilaahay yaa muqadiska leh waxaan leeyahay guryaha ay joogaan waxaa jooga hooyo iyo aabbo iyo ilma waxay dhaleen iyo wax la dhashiba waxaan leeyahay gaarsiiyaana hana ku dadaalaan haddaas ilaahay edmo waxaanu u mahad celinaynaa kalanta maktubu dacwa fii wilaayati hiiraan khaas ahaan wilaayatu buqa qable macallimiintii daaciyaadkan soo saaray ilaahay gabdhaha muslimaadka waxbaray waxaanu leenahay allaha abaalkiinna ha badiyo ilaahayna khayr ha idinku waraabiyo waxaanu leenahay juhdiga aad bixiseen waanu u jeednaa waanu aragnaa waxaanu leenahay meeshaas ka sii wada khayr badan ayaad ummad u haysaan walaa adeerayaal waxaad la socotaan maantay diinta islaamka waxay u baahan tahay in la barto in ummaddii lagu hogaamiyo in ubadkii lagu hogaamiyo in dadkii caamada ahaa ee aqoontoodu iska gaabnayd loo sheego oo balaaqo la gaarsiiyo waxaa ilaahay mahadiisa gabdhahannii oo meeshaan qur-aanka ku bartay maaragta insha allahu tacaala waxa gaala ay u hardamayso oo ay u dig iyo dam leedahay waa burburinta shareecada islaamka khaasatan waxay juhdi fara badan ku haysaa say haweenka iyo carruurta noogala wareegi lahayd waana labada shay oo muhiimadda ah insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa idinka badbaadiyey maktabka dacwada wilaayadda hiiraan ayaa juhdi ballaaran ku bixinaya sarawqaadida tayada waxbarashada maraakiista iyo madaarista ku yaala degmooyinka deegaanada wilaayadda hiiraan aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu